halka ila socdaa waxaan u ambabaxaynaa dalka imaaraadka carabta halkaasoona laga marti qaaday oo aanu muddo gaaban ku maqnaan doonno insha allahu tacaala martiqaadkaasoo naloo fidiyey oo ah mid saaxiibtinimada labada dal ka dhexaysa ah waxaannu ka soo war hadli doonnana waa danaha somalilan iyo danaha qabadkii isweerisiga naga dhexeeya waana martiqaadkaasi waa martiqaad aan aad iyo aad ugu farxanay insha allah waxaanu ilaahayna ka rajaynaynaa inuu noqdo midaan aad uga wada faydno labada dalba saaxiibnimada iyo wanaagga inaga dhexeeya warshaqaynta inaga dhexaysa dhinacyada badan leh marka insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa inuu noqdo mid aflaxa baanu ku guulaysan madaxa madaxweyne safarka mid daba socda safarkaagii hore ee martiqaadkii hore imaaraadku cusumay waxyaabihii hore laga hadla imika laga hadli doonaa waxay laga war hadlay wax cusub waa laga war hadli doonaa insha allahu tacaala Waa laba maalmood saddex maalmood buu qaadanaya ma badanayo ballan loo ballan qaaday oo cid baad la kulmaysaan ma jirto wax meesha ku jirana ma aha annagu si haddii aanu cid la kulmayno wixii danta somaliland ku jirto meel walba waanu sheegi karraa waanu odhan karraa danteeda annaga ka hadlay laakiin waxna loo sheegay iyo waxna loo ballan qaaday iyo waxaanu ku ognahay midna ma jiro